بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة kelimada insha allah sida walaalku u sheegay waxay ku saabsan tahay aariiq ila alciza ama macaalimu ariiq ila alciza cizada macnaheedu waxa weeye alrifca walkaraama walquwa sharafta iyo saraynta iyo awoodda iyo xoog jidkee loo maraa wey dariiqii loo mari lahaa iyo dariiqaasi astaamihiisa inaan wax ka tilmaanno waa mas'alo maanta ay u baahan yihiin muslimiintu si guud si gaarana ay u baahan tahay ummadda luqadda aan ku hadlaya ku hadasha maxaa yeelay muslimiinta si guud dulli iyo dacfi iyo karaamo darri baa saaran si gaarana innaga mid aan siyaado la lahay baa ina saaran baahi badan waxaan u qabnaa marka inaan helno dariiqii lagaga bixi lahaa dulliga oo karaamada iyo ciziga lagu gaadhi lahaa in la fahmo dariiqa waa laga maarmaan markii la fahmo kadib bay qaadiddiisu imaan kartaa jidkaa in la qaado kelimadani markaa waxay uun ka qayb qaadanaysaa inaan iftiiminno ama fardi ha ahaato ama mujtamac ha noqdo ama dawlad ha noqoto jidkeen loo maraa inaad cizowdo oo karaamiya sharaf aad yeelato adduunya akhraba inaad xoogaysato dacfiga ka baxdo dariiqa loo maro inaan wax ka tilmaano khaasatan dadka mu'miniinta ah ilan sunan rabbaaniyaa jira subxaana wa tacaala oo ummadaha ama afraadda ama mujtamacaadka sunan waxaa jira ay ku xoogaystaan iyo sunan ay ku daciifaan mid guud baa jirta iyo mid gaar u ah muslimiinta waxaan hadda ka hadlayna waxa weye muslimiintu sidee bay ku cizoobi karaan dulligana kaga bixi karaan qodobka koowaadi waxa weeye aliimaan alsaxiix waalcilmu annaafic in iimaan sax ah lala yimaado oo mabaadi'dii inaan rumayno layna faray iimaan saxa oon shaki ku jirin inaan la nimaano waa qodob tawxiid sax ah iyo ku tiirsanaan alle in lala yimaado qodobka kaa xigoo isku meel ay ku sheegan yihiin waxa weeyaan ummaddu inay tahay ummad cilmi iyo aqoon leh ama fardi hadduu yahay ruuxu karaamo doonayo inuu yahay aqoon iyo cilmi leh labada qodob hal aayad buu alla ku wada sheegay subxana wa tacaala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات dadka iimaanka laga helay oo idinka idinka mid ah iimaanka dhabta alla yimid iyo kuwa cilmiga u saaxiibkae aqoonta la siiyey oo mu'miniinta ka mid ah allah subxaana wa tacaala kor buu u qaaday wuu ciseeyey wuu sharfay darajooyin baa kor loo qaaday maxaa keenay in kor loo qaado aliimaan waalcilmu naafic waana taa midda alla subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay aayadda ku tilmaamayo iimaankuna waa mabdi'ii waa caqiidadii maxaa yeelay fardiga ama mujtamacu hadduusan iimaankiiyo tawxiidkiiyo caqiidadu u saxnayn inuu cisooba iska dhaafe geedaha iyo xayawaanaadka iyo jinka iyo kuwo dhintayoo waa horeba qubuur galbay oo lafalafooboo dhammaaday buu ka baqaa waxaasuu wax noodaa waa dulloobaa marka sumada arag dadka aan tawxiidkiiyo iimaanku u saxsanayn noloshoodao dhan waxay ku dhammaanaysaa waxaan qiimo badahayn bay noloshooda ku dhammaanaysaa mid qabri buu kor fadhiyaa mid dhintay buu wax ka rabaa mid jin buu ka baqahayaayo isagaba noloshiisii oo dhan jin xidhiirkiisii iyo yani cabsidiisaa noloshiisii qaadatay mid waad arkaysaa geed buu isku tirtirahayaa wax moodahayaa mid dhagax buu wax moodahayaa marba haddii bini aadamka tawxiidkiiyo iimaanku ka hallaabo wax jira maaha sidaas daraaddeed alciza asaas waxa u ah aliimaan axiix alcaqiida asaxiixa altawxiid baa asaas u ah khaasatan dadka ahlulimaanka muslimiinta dacfi wuxuu ku yimaadaa oy hoos u dhacaan oy dulloobaan markay ka inxiraafaan iimaankii saxda ahaa oo tawxiidka ka inxiraafaan oo shirki iyo kufri iyo diinxumo u inxiraafaan qodobka labaad ee aayaddu tilmaantayna waa cilmiga oo cilmiga oo laga wado cilmu lkitaab wasunna lianna cilmiga marka la ilaaqo qur-aanka iyo sunnadu markay cilmi ilaaqaan waxaa laga wadaa cilmu lkitaab wasunna kitaabka ilahi subxana wa tacaala iyo sunnadii nebigu ka tegey sal ly slam cilmigooda cilmigaasi waa ka ummadda baraya asbaabtii ay ku cisoobi lahayd waa ka baraya asbaabtay ku dulloobi lahayd si ay uga fogaato waa ka baraya cadowgeeda baraya waa ka baraya qaabku uga taxadiri lahay waa ka baraya saaxiibkeeda baraya waa ka baraya dariiqii ay u mari lahayd maadada hadda aan ka hadlayno ciziga ummaddu mar hadday marka cilmi weydo ayadana karaamo iyo awood iyo sharaf iyo waa isdaayeen ruux hadduu yahay doonaya inuu cizoobana laabudda min aliimaan waalcilmi naafic hadduu mujtamac yahayna laabudda waa inuu mujtamac iimaankiisuna saxsan yahay waxa hogaaminayana uu yahay cilmigaas kitaabka ilahi iyo sunnada nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh allah subxana wa tacaala waa ka qur-aanka sidoo kaleeto ku tilmaamay man kana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica ruuxii awood iyo sharaf iyo sarrayn doonayow cizo oo dhan ilahay baa iska leh falilaahi alcizatu jamiican meel kale ha ka raadina allah subxaana wa tacaala baa haysta isagaana qaybiya siinta uu siinayana asbaab buu u yeelay inta uu siiyey baa cizaysan cizaduna dhammaanteed gacantiisay ku jirtaa kuu doonana wuu dullayn midku doonana wuu xusayn isagaa qaybinaya rabbi subxana wa tacaala qul illaahuma malika almulki tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudilu man tashaa biyadika alkhayru inaka cala kulli shayin qadiir allah subxaana wa tacaala isaga ayaa milkigan leh kownkan isagaa maamula cidduu doonuu dilaa cidduu doonuu nooleeyaa cidduu doonuu boqortooyo siisaa cidduu doonana wuu ka siibaa oo wuu ka qaadaa cidduu doono ayuu cizeeyaa oo awood iyo sharaf u yeelaa iyo sarrayn cidduu doonana wuu dulleeyaa allah subxaana wa tacaala marka isaga gacantiisa ku jirta man kaana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiican ilaahay baa cizada iska leh lilah waxaa la yidhaahdaa taqdiim maa xaquhu takhiir yufiidu lxasra baa la yidhahda wax ay ahayd inuu dambeeyo luqadda haddii la hormariyo wuxuu faa'iideeyaa xasri iyo qasri falilaah jaariyo majruurku waa khabar muqadam ah waa fii mawdici alkhabar oo muqadam awe waxa loo hormariya waxay leeyihiin yufiidu alxasra oo cizo oo dhan alla keligiibaa iskale alla keligiibaa iskale haddana maxaa la daba dhigay jamiican ayadoo idil waxaa laga dambaysay marka ilayhi yascadu alkalimu alayibu waalcamalu asaalixu yarfacuhu kelimada wanaagsan ilaahay xaggiisay u fuushaayoo kor bay aadaan waxaana kor yeela camalka saalixa ah waxay culimmadu leeyihiin markii rabbi uu yidhi cizo ruuxii doonayow dhammaanteed ilaahay baa iska leh waxa jumladan loo daba dhigay waxay muujinaysaa inay sabab u tahay cizada ilaahay gaadhideeda oo maxay tahay waxaa la yidhi ilayhi yascadu alkalimu ayib alkalimu ayib waa tawxiidkii alkalimu ayib waa laa ilaha ila allah waalcamalu saalixu yarfacuhuna waa camalkii iyo dhaqankii iyo fulintii kelimada wa macnaha waa iyadoo lanayidhi oo kale ka dhigan tahay cizo ilaahay baa hayo khasnadaha cizadu ilaahay gacantiisay ku jiraan dariiqa loo marana waxa weeye waa tawxiid iyo camal saalixa tawxiid iyo camal saalixa furuhu waa kaa khasnadahaas cizada waxaa furi karoo ilaahay lagaga heli karaa waxa weeyaan alkalimu ayib iyo camalu saalix asbaabtay kamidta nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu calayh munaafiqii ra'su lmunaafiqiin munaafiqiinta odayga u ahaa cabdullaahi bnu ubay bnu saluul calayhi min allahi maa yastaxiq markii uu nabiga ku yidhi sal lay waslam lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal socdaal baa lagu jiray duulaan baa lagu jiray markaasuu isagoo duulaanka lagu jira nabigana uu la socdo sal lay waslam ayuu wuxuu yidhi haddaan magaaladii madiine u noqonno walle midka ciziga badani magaaladaa wuu ka saari midka dulliga badan midka ciziga badan isagaa isku wada midka dulliga badanna nebiguu ku wadaa salawatu rabbi wasalaamu calayh allah subxaana wa tacaala arrintii ka warrama wuxuu yidhi yaquuluuna waa munaafiqiintii lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal saasay leeyihi haddaan madiine ku noqonno midka ciziga badani magaalada wuu ka saari midka dulliga badan waa laga jawaabay muxuu rabbi yidhi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun baa layihi munaafiqu siduu mooday maaha hadduu ismooday inuu cizi leeyahay cizi ma leh cizada ilaahay baa iska leh oo rasuulkiisaa iska leh oo muminiinta iska leh laakiin munaafiqiintu waxba ma oga walaakina almunaafiqiina laa yaclamuuna wax garad ma ah meelayna wax jirin bay wax moodayaan waxoogaa odaynimadaas iyo dhowr ruuxoo raacsan iyo yani yuu ismooday inuu cizi iyo awood leeyahay wuuse ismoodsiis aan waxba ka jirin buu rabbi ku xukumay subxana wa tacaala cizada waxaa iska leh asalkeeda iyo asaaskeedaba lahaansho allah u leh allana yuu siiyey rasuulkiisuu siiyey oo waa kii rabbi subxaana wa tacaala rasuulkiisa salawatu rabbi wasalaamu calayh awoodda siiyey isgarab taagay ilaa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii cadowgiisa ka soo horjeeday oo dhan rabbi uga kaalmeeye subxana wa tacaala cizada rasuulka iskale salawatu rabbi waslamu calayh rasuulka iyo mu'miniinta rasuulku mid buu ahaa waa geeriyooday salawatu rabbi wasalaamu calayh oo markaasi isaga unbuu ahaa nebigu sal lay waslam iyo rusushii ka horraysay laakiin sifada baaqiyada ah ee weli jirta ee cizada rabbi ku xidhay waxa weeyaan walilmu'miniina waa sifatu liimaan taa waxay tilmaamaysaa mu'miniintu wakhti walboo yimaadaan inay cizada leeyihiin laakiin shardi waa markay yihiin iimaan dhab a la yimaadaan mu'miniin xaq a markay yihiin ilaan mu'miniinta laba ah iimaanka dadka sheeganaya laba ah qaarna waa sheegad qaarna waa sheegad oo dhabkama ah ama iimaankii bayna ka rusheeginoo meeshii la rabay mayna gaadhin dadna waa mu'miniin saadiqiina fii iimaanihim iimaankooda ka run sheegay meeshii la rabayna ka gaadhay dadkan marka alla subxaana wa tacaala uu leeyahy cizada ayagaa leh waa dadka mu'miniinta dhabtaawa iyagaasayna inta badan nusuustu waxay sheegaysiiy abaalgudka intiisa badan iyo wax la sheego iyo yani wax weeyaan maaratay rabbi subxaana wa tacaala nasrigiisa iyo inta badan abaalgudka adduuniya aakharada la sheego iimaan haddii lagu xidho inta badan waxay ku dhacaysaa dadka iimaankoodu kaamilka ama dadka iimaankoodu iska daciifay oon ka run sheegin iimaanka kuwaasi wax weeyaan ayagu inta badan wacdiga bikaamilihi ma ay laha waa qodob qodobka xigaay wuxuu yahay waxaan nidhi iimaan sax ah tawxiid sax ah qodobka labaadna waa cilmi oo inay bulshadu aqoon u leedahay ilaahay masaadirtiisii qur'aankii sunnadii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh qodobka saddexeeye waxa weeye ee dariiqa loo maro awoodda iyo sharafta iyo karaamada ah alcamal bimuqtada alcilm cilmigii la bartay ee diinta kitaabkii iyo sunnadii aan hadda nidhi waa in la barto aqoon loo leeyahay in lagu camal falo oo fardiga iyo qoyska iyo mujtamaca iyo nidaamka iyo dawladdu inay shareecada ilaahay subxaana wa tacaala dhaqan ahaan u qaadato haddii aqoon la leeyahay haddayna aqoonba loolahayn diinta iyada iska midaa warkeeda laakiin aqoon haddii loo leeyahay ha ahaatee aqoontii uusan dhaqan iyo qaadasho iyo camalfal uusan la soconin ayadana waa dulli waa lagu duloobaya lagu isoobi maayo lagu cisoobi maayo yacni in laga tago dhaqanka diinta oo guryihii dhaqan kalaa maamula mujtamacii dhaqan kalaa maamula dawladdii dhaqan kalaa maamula dasaadiir kalaa meesha ka talaysa markaa waa la duloobi ilahna subxana wa tacaala cizi iyo karaamo midna ummaddan u yeeli maayo iyadoo dhaqaalo badan oo khubaro badan oo xoolo badan oo dhulkeedu istraatiiji yahay oo tiro badan ayay haddana ay tahay uma dulaysa limaada lianna waxay ka tagtay asaas tiirdhaxaad wixii u noqon lahaa inay cizowdo sharaf qaadato alla subxaana wa tacaala qur-aanka fi suurati alacraaf nin buu kaga sheekeeyey nin ilahay intuu cilmi siiyey cilmigii ka tegey alla subxana wa tacaala waa ka inoo sheegay watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alardi waاtabaca hawaa famahaluhu kamahali اlkalb in taxmil calayhi yalhad aw tatrukhu yalhad ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم إيه يتفكرون صمايا الله سبحانه وتعالى وحول النبي محمد وددك وحاضو شيكتا وقصة قيمة بدنه فإذا كنت إيا عبرة مركة لليه أشيك ددك وحاضو شيكتا نين وركي نين قاس معوها نين آن آيات كالنقص النبي رب سبحانه وتعالى aayaadkii baa la siiyey diin baa la siiyey cilmi baa la siiyey aqoon baa la siiyey fansalakha minha markaasuu aayadihii ka dhex siibtay waa ka dhex siibtay waxaa laga wada salkhiga waxaa la yidhahdaa neefka haragga marka laga siibayo salkhi baa la dhahaa macnaha waxaa laga wadaa sida haragga loo siiboo kale buu aayaadkiiba uga dhex siibtayba isagoo qaabo buu bannaankaa ku dhacay yacni aayaadkii waa garanaya laakiin kama muuqdaan noloshiisa dhaqankiisa kama muuqdaan waa ka tegey markuu aayaadka ilaahay iyo diintii uu garanayay ka dhex siibtay oo akhlaaqdeedii iyo caqiidadeedii iyo cibaadadeedii iyo tacaaliimteedii ka dhex siibtay ayaa alla wuxuu uhi subxana wa tacaala faatbacahu shayaan shayaan baa markaa dabagalay oo raacay ilan garoo aayaadku waa xirsi aayaadka diinta barashadeedii iyo ku dhaqankeedu waa xirsi xidh waa dhufays uu ruuxu ku jiro oo ka ilaalinaya shaytaanka dhufayskii markaad ka dhex baxdo kadib waxaa ku raacaya cadowgii bannaanka taagnaayee ku sugahaya faatbacahu shayaanu shayaan baa dabagalay markaa fa kaana min alghaawiina kuwa marka lumay ee habaabay ee dariiqii garmaray buu ka mid noqday alla wuxuu uhi subxana wa tacaala walow shi'naa larafacnaahu biha haddaanu rabno oonu annagu doonaynana kor baanu u qaadi lahay ninkaasoo aayaadka sababtood baan kor ugu qaadi lahay la rafacnaahu biha ay bilaayaat aayadahaas intuu ku camal falo oo diinta dhaqan u qaato ayaanu markaa kor u qaadi lahaynoo cizo iyo karaamo iyo sarrayn baan u yeeli lahay laakiin maanaan doonin bu rabbi subxana watacala walow shi'naa la rafacnaahu biha walakinahu ahlada ila alardi laakiin isagaa dhulka isku dhejiy ahlada ila ardi waxaa laga wada mataqaana markii la damcay in kor loo qaadaba dhulkuuba yuu cidyaha gashaday waa laga fujin waay nag waxaa laga wadaa markii rabbi damcay inuu karaameeyo sharfo oo kor loo qaado adduunkii baaba laga kari waayaba waa kan kursiguu kusii ordahayaa xooluu kusii ordahayaa magac doon weeye waa laga fujin waaya warkaale kor ha lagu qaadeen warkaale ha lagu ciseeye sharafta maya tanaa laga fujin waaya marka walakinahu ahlada ila alardi watabaca hawaah naftiisu waxay jeclayd buu raacay shahawaadkaa naftuu raacay dhulkana waa isku dhajiye waa laga fujin waay alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi famaluhu kamatali lkalb ninka haddii la yidhahdo tusaale bal ha loo sameeyo bal qiso lagu garto oo dadku ku fahmaan ha loo sameeyo haddii la yidhahdo qisada ku tusi karta iyo miaalkiiyo tusaalaha ugu dhow ee lagu garan karo waa ay oo kale bu rabbi subxana wa tacala famatalhu kamatali lkalbi kaasi waa ay oo kale ay sifadiisoo kaleu leehy in taxmil calayhi yalhad haddaad iridana carabkuu laalaadinayo caliyadaa ka qaadanaysa waa hirahiraaya haddaad faraha ka qaato uu geedka hoostiisa fadhiyoo nasan yahayna waa hirahirahayo carabkiisa caliya baa ka daadanaysa ay adiga ma taqaan ay haddaad erido uu daalana hiraahir iyo af carabkoo laalaadaya caliyo ka daadanaysa dayn maayo haddaadan eryaninood faraxa ka qaado uu geedka hoos fadhiyo biyo cabayoo nasan yahayna carabkoo laalaadinaya caliyo ka daadanaysiiyo inuu hiraahirahayo dayn maayo sooma eygaasoo kale wey rabbi subxana wa tacaala famaaluhu kamatali lkalb tusaalayaasha qur-aanku bixiyey laysa lana maalu saw nabigaa ka yidhi salawatu rabbi waslamu calayh dad wax lagu miiaaliyo miaalada ugu xun bay ka mid tahay ee loo soo qaatay dadka ugu liita ilaahay subxaana wa tacaala intuu diinku siiyey kitaab inoo soo dejiyey rasuul inoo soo diray sunnadiisiina soo gaadhay haddaynu intaynu faraha ka qaadno halkaa iskaga duurnoo ka danaysanno fa maaluhu ka maali kelbi wey ninkaasoo kaleeto tusaalaha loo sameeye wa alla marka qasidkan ka rabna aayaddu waxa weeye rabbi wuxuu yidhi walow shi'naa la rafacnaahu biha aayadahan hadduu qaadan lahaa oo diinkan dhaqankiisa karuu sheegi lahaa kor baa loo qaadi lahaa waa la sharfi lahaa laakiin markuu dhaqankii ka tegay baa la dulleeyey waa miaal aad u cajo badan nabigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiistiisa sidoo kale waa ka rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh inoogu sheegay xadiidkii cumar ibn khaaab radi allahu canhu cumar ibn khaaab xadiidkiisii saxiix muslim nin baa guddoomiye uga ahaa xilliguu muslimiinta khaliifka u ahaa ayaa nin baa guddoomiye uga ahaa maka iyo eeriyadeeda meesha cusbaan la yidhahdo waa meel maka iyo madiina udhaxayso laakiin maka u dhow meeshaasuu kaga hor yimid khaliifkii cumar ilan caasimadda muslimiintu markaa waxay ahayd madiinay ahayd maka maahayd cumar oo marka madiine ka yimid ayaa guddoomiyihiisiibaa wuxuu kaga hor yimid cusbaan oo meel maka u dhow markaasuu cumar weydiiyo wuxuu ku yidhi ree maka yaad kaga soo tagtay oo oday uga dhigtay oo guddoomiye uga dhigtay markaasuu wuxuu idhi ibnu abza mawlan min mawaalina nin ibnu abza layidhi cabdiraxmaan ibnu abza oo raggii la addoonsan jiray la xoreeyey carabtu waagii hore yasii jirtay oo addoonnimo soo maray laakiin la xoreeyey ninkaasaan ku soo dhaafay oo guddoomiye uga dhao xilka usoo dhiibay cumar waa yaabay marka markaasaa wuxuu yidhi istacmalta calayhi mawlan ma nimankii reer quraysheed iyo carab baa nin ayna ku qanacsanin oo addoon soo ahaan jiray baad u dhiibtay markaasaa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin inahu qaari'un likitaab illaah caalimun bilfaraa'id addoonnimo haba soo mareen laakiin kitaabka ilaahayna waa yaqaanaa qur'aanka oo qur'aanka dadka ugu akhrin fiican buu ka mid yaho ugu yaqaana qur-aanka midda labaadna diinta iyo faraa'iddeediiyo waajibaadkeedana waa yaqaanaa marka sidaas daraaddeed nin u dhaamaan waayo maxaa wax laysugu dhiibaya maxaa wax laysugu dhiibayaa qari likitaab illaah caalim bilfaraa'id cumar markaasaa wuxuu yidhi hadday arintu sidaa tahay amaa inii qad samictu nabiyakum sal lay slam waxaan maqlay buu hi nebigiinna oo odhanaya ina allaha layarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin alla kitaabkan waa qur-aankii dadka qaarna kor buu ugu qaadaayo wuu ku sharfaa waa ku ciseeyaa qaarna hoos buu ugu dhigaa u fiirso addoommadii la yasi jiray oo la xaqiri jiray wuxuu ka dhigay kitaabku madaxa hogaamiyeyaal buu ka dhigay sanaadiiddu quraysh iyo odayaashii madaxa waaweynaa iyo mela'ii kafarada ahaa ee magaca ku lahaa mujtamacii kufrigana kitaabkii markay diideen dhulkay galeen kuwo magac lana kitaabka markay diidaan dhulkay galaya kuwo aan magac lahaynna kitaabkii markay qaataan kor buu rabbi u qaadaya subxaana wa tacaala marka yani mawaalidii buu kor u soo qaaday mawaalidii amaa bilaalun fasayidunaa waa kii cumar dhihi jir ha bilaal waa sayidkanaga bilaal waa addoonkii addoon buu ahaan jiray waa la xoreeyey haddana dadkay carabtu yesto weliba madowbu ka mid ah xabashi baa la dhihi jiray xabashi haddana maca dalika bilaalu sayiduna bl cumar radi allahu canhu bilaal waa sayidka nabi maxaa halkaa gaadhsiiyey iimaan iyo diinta ilahi subxana wa tacaala marka allah subxaana wa tacaala diinta diintiisa ku dhaqankeeda waa asbaabta ummaduhu ku cisoobaan sharafna ay ku helaan laakiin waa markay tahay ku dhaqan diintoo dhan laga rusheegayo ma aha ku dhaqankan jus'iga ah ku dhaqankan gabal diinta ka mida laga qaadanayo inteedii kaleetana aan damba laga lahayn oo waxyaalo kale lagu bedelanayo kaas ma aha midka laga hadlayo oo innaga hadda isma weydiin karno annagaba diintii waan ku dhaqmaynaa maa sidana loo dhaamo kuma dhaqanno innaga diintii diintii kuma dhaqanno xogaa yaroo axwaalu shaksiya iyo bacdulfaraa'id oon gudanay shacaa'iriya mooye laakiin diintii sidii ilaahay u soo dejiyey adduunka maanta mujtamacaadka muslimka uguma dhaqmaan sidaas daraaddeed ba waxaa ku rumoobaya aayaddii qur-aanka rabbi subxaana wa tacaala uu lahaa afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd war diinta qaarna ma rumaynaysaan oo ma qaadanaysaan qaarna ma beeninaysaan oo ma ku kufrinaysaan famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi lxayaati اdunya waywma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab wama allahu bigaafilin cama tacmaluun dadka sidaa yeeloo diinta qaarna qaata qaarna beeniya alla wuxuu leeyahay abaal kale ma ay laha adduunkana inay ku duloobaan aakharana cadaab xanuunjiyo la geeyo mooye abaal kale ma ay laha bu rabbila subxana watacaala abaalkoodu waa kan waxoogaagii ay diinta kaga dhaqmayeen uma shafeecin mana ayna ku cisoomin leanna waxoogaa ilaahay kuma rabbi subxana watacaala alla wuxuu rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa idinkoo idil diintii islaamnimada soo wada gala waxbaa reebanina bini aadamka noloshiisa dhammaanteed waxaa la rabaa inuu diinta soo geliyo alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala addoonkaygiiyo ii wada islaam isukay wada dhiib ani ma rabo inaad qaybna isukay dhiibto qaybna aad bannaanka ku reebto alla ma rabo subxana wa tacaala taasi waa midda keentay dulliga keentay adduunkana waa inay duloobaan aakharana waa in cadaab xanuujiyo la geliyo diinta islaamka marka ku dhaqankeedu waa meesha ciziga laga raadiyo allana subxaana wa tacaala mujtamaca qaata waa ciseeyaa waana sababta muslimiintu ayagoo tabartooduna yar tahay tiradooduna yar tahay khibradooduna yar tahay wax walbaba ayagoo yar cadowgooduna badan yahay adduunka waxay sharaf ku yeesheen oy awood ku yeesheen oy ku cisoobeen oo caalamka taariikhda u galeen waxay ahayd keliyata kitaabkanay si dhaba u qabsadeen diintanay si dhaba u qabsadeen maanta muslimiintu intii hore ka tira badan adduunye ahaan ka khibrad badan ka xoolo badan limaada haddana maca daalika dulliga saaran fiiri ayagoo yar oo tiro yar oo nebi maxamed la socdana salawaatu rabbi wasalaamu calayh adduunkii bay san dulleeyeen quwadihii waaweynaa bay liqeen taariikh waxay sajileen sharqan wa qarban isqabsatay adduunkaoo adduunka taariikhdii soo martay ugu qiimo badnayd bayse jiray limaada marka sababtu waxa weeye xoolaha iyo tirada iyo khibradda adduunye iyo haddaynan mar ilaahay ku xidhnaan la soconin diinku dhaqan haddaynan la soconin qiimo ma laha cumar radi allahu canhu maalintii uu muslimiintu ay qabsadeen muxuu ahay baytulmaqdis yaa wuxuu ka baxay meesha la yidhaahdo madiina mamlake aad u ballaadhan baytulmaqdis buu tegey meeshii markuu tegey ayaa waxaa ka hor yimid raggii hogaamiyeyaasha ciidamada hogaamiyaashooda iyo guddoomiyeyaashii iyo waa laga hor yimid cumaroo waxaa loo yimid intuu meel lagdhii qalab ku soo hagaagay oo uu ka degay neefkii geela uu saarnaa lugeeyey oo maryihiisii iyo jidhkiisii iyo yani waxway dhiiqada ku taalla adyaabasa markaasaa nin raggii ka mid ah ayaa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin adigoo amiirkii muslimiinta oo intaasoo caalam maanta madax ku hoos joogaa maxay tahay sidan markaasaa wuxuu ku yidhi kelimo aad u qiimo badanoo taariikhda gashay wuxuu yidhi kunnaa qawman adillaa waxaynu ahaan jirnay waan isgaranaynaaye qowm dullaysan baan ahay carab haddaan nahay dad jira maynaan ahayn ummadaha xadaarada leh ee ilbaxnimada leh ee taariikhda lehee maynaan ku jirine wax hoola dhaqato iska tacbaanan ahay faacazana allahu bilislaam ilaahay subxaana wa tacaala diintanuu inagu ciseeyey tanaa dad inaga dhigta tanaa taariikh iyo xadaaro inoo yeeshay tanaa rabbigeen subxaana wa tacaala inagu ciseeyey famahma ibtaqayna alcizata fii hayrihi adallana allahu markaan intaan ilaahay tii uu inagu ciseeye ka tagno meel kale aan cizo iyo awood iyo karaamo ka raadinno alla markaasu ina dulayna xaqiiqay noqotay maalinkaa muslimiintu xoog bay lahayeen cumar uu hadalka leey maalmahay ugu xoog badnaayeen laakiin kelimadiisu waxay timid misdaaqeeda iyo runteeda xaqiiqadeedu waxay timid muslimiintu maalintay kitaabka ilaahay ka tageen oo ay waxyaalo kale ku bedeshay maalinkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala uu duleeyey xaqiiqayna noqotay famahma ibtaqayna alcizata fii hayrihi adallana allah tabaaraka wa tacaala diinta ilahi subxaana wa tacaala marka yani waxa weye ku dhaqankeeda iyo dhaqan ahaan in loo qaato oo camal ahaan loo fuliyo oo nolosha qaybaheeda kala gedisan diintu maamusho waa asbaabta iyo macaalimta iyo turuqda lagu gaadho ciziga iyo karaamada lagu gaadho allah subxana wa tacala waa ka qur-aanka inoogu sheegay qur-aanka markuu ka warramayay nabiga waa ku yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun qur-aanku waa sharaf adiga nebi maxameda iyo qowmkaaga iyo dadkaaga labadiinaba sharaf buu idin yahay waana laydin weydiin doonaa sharafkii iyo cizigii sababteedii baan marka ka tag waxaa ka mid a walaaliya asbaabta ummaduhu ku cizoobaan khaasatan muslimiintu cizigii sharaf ay ku gaadhi karayaan waxa weeye alijtimaac wa tarku tafaruq midnimo iyo walaaltinimo iyo kala jeedka iyo isnacidda in la daayo ummaddu markay midowdo ilaahi subxana wa tacaala midnimadaasuu la jiraa faina yada allahi maca aljamaaca ilaahay gacantiisu waxay la jirtaa jamaacada iyo wada jirka alla subxaana wa tacaala wada jirkuu jecel yahay tafaruqana ma jecla dadka iyo bulshada mujtamaca haddii quluubtiisu ay isla jirto oo dad isku mabdo isku fikradoo isku qadiyad ahoo isku nolol ahoo isku murugoo isla faraxa ay noqdaan waxay noqonayaan quwa mutamaasika awood waxay noqonaysaa jiritaankeeduna wax badan uu macno badan uu sameeyo cadowgeeduna uusan hawaysanin uma jirtay noqonaysa ummadi laakiin markay iskhilaafto xataa haba noqoto ummadda daaco iyo cibaado iyo tawxiid iyo ha badnaato laakiin marba hadduu khilaaf dhexdeeda soo galo iyadu isnacdo khalaas waa kudaysa waa dulloobaysa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu rabbi ka warramayey asbaabtii loogu hiiliyey oo awoodda iyo sharafta lagu siiyey awoodda iyo xoogga iyo nasriga iyo guusha asbaabtuu ku helay markii la tirinayay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yacni asbaabtaasi ka dhigay kuweeda ugu asaasisan inuu muminiinta ilahay qalbigooda isu dumay nebi maxamed raacsalay salawatu rabbi waslamu calayh huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin alle nebi maxamedow waa midka kuu hiiliyey oo ku xoojiyey nasrigiisuu kugu xoojiyey mu'miniintana waa kugu xoojiyey waalafa bayna quluubihim mu'miniintuu kugu hoo xoojiyey ina ilaahay baa quluubtooda isu keenay oo isu soo dumay isjeclaysiiyey low anfaqta maa fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum haddaad waxa dhulka korkiisa yaallo oo dhan wada bixiso nebi maxamedow ood kala siiso say isu jeclaadaan oo quluubtooda isugu timaado ma aadan karteen baa leeyahay walaakina allaha allafa baynahum allaase dhexdooda isu keenay oo kulmiyey shalay iyagoo cadow ahaa qabaa'il ahaa waddammo kale ahaa jinsiyado kale ahaa isnecbaa ayaa alla subxaana wa tacaala quluubtooda isu keenay isu keeniddaa quluubtooda laysu keeno hal ummada laga dhigayo iskaashtoo wada jirta oo isku qadiyad ah nasrigii rabbi subxaanahu wa tacaala taasuu ku xaqiiqoobay taasuu ku xaqiiqoobay ummad islaam mar hadday isnacdo waa dulloobaysa intay wada jirto oo isjeceshahayna alla subxana wa tacala waa cizaynaya allah subxana wa tacaala waa cizaynaya waana sharfaya waana tii timidi nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu maka ka soo hijroodo magaalada madiine yimid waxyaalihii ugu waaweynaa ee uu markii ugu horraysay ku tillaabsaday waxay ahayd inuu nebigu walaaleeyo muhaajiriin iyo ansaar waa dad laba degmo deegaan ku kala dhashay laba deegaan ku kala koray laga yaabo dhaqamo badan inay ku kala gedisan yihiin diin baa isu keentay nebigu sal lay wasalam wuxuu isugu xidhay laba labo saddex saddex ilaa la gaadhsiiyey isku xidhnaantoodu heer labada isla dhashay ayna gaadhsiisnayn labada nasabku ka dhaxeeyo calaaqo ka xoog badan labadaa calaaqada ka dhaxaysa buu nabigu u sameeyey salawatu rabbi waslamu caleyh wada noolaadaan wax wada wadaagaan xataa isdhaxlaan somaa garan yacni isu hiiliyaan nebigu sal lla alay wasalam arrintaa uu sameeyey asaas waxay u ahayd guulihii nebigu uu gaadhay salawaatu rabbi waslamu caleyh ee rabbigii gaadhsiiya wa allafa bayna quluubihim ummadi mar hadday isnacdo isna caybkaasi shaydaan baa ka faa'iidaysanaya wabitaali cadowgeedana waa u jabaysaa ayadana mawaahibteedi waa burburinaysaa awooddii loo baahnaa inay ku bixiso horumarin horumar inay ku bixiso xadaaro inay ku bixiso diin inay ku bixiso cadowgeeda inay iskaga celiso inay ku bixiso awooddii iyada dhexdeeday ku baxaysaa daaqadii iyadaa isku bixinaysa xoolihii iyadaa isburburinaysa maskaxdii iyadaa ku baxaysa ayadaa iscunaysa o isburburinaysa kadibna waxay noqonaysaa luqma saa'iqa waxoogaa luqmad ah oo cadowgeedu liqay noqonaysaa marka dambana wa tilka sunnat ullahi tabaaraka wa tacala ilahay sunankiisa wey ilaahay sunankiisa wey ummade hadday isnacdo soomaalidu waxay yidhahdaan walaalo isnacay wayna xoolo yareeyaan wayna xabaalo badiyaan bimacnaa waxa way cadowgooday u jabaan cadowgooda bay u jabaan asbaabta marka ummaddani ay nasiga ku gaadho waa alijtimaac wa tarku tafaruq tafaruqa in laga tago tafaruqa in laga tago intimaa'aadka kale in laga tago gobolaysiga in laga tago qabyaalada in laga tago laysugu yimaado mabda' diineed lagu walaaloobo khayrkaa lagu walaaloobo dariiqaasi lagu wa mabda'aasi loo wada hiiliyo isagaasi ciddii khilaaftana lagu naco ciddii isaga haysana lagu jeclaabo asaaskaas in lagu saleeyo alxubbu waalbuqdu waalmuwaalaatu waalmucaadaat waana waxyaabaha inaga inaga maqan in tafaruqa iyo kala taggu uu wax jabiyo ummadaha dulleeyo sumadeedii inaga inaga muuqataa markhaatina uma baahna maanta waa markhaati madoontu xal marka haddii aynu doonayno inaynu dulligan ka baxno ummad ka dulli badani ma jirto ummad meel walbana daadsan martina ku ah diin la-aantana ay u dheertay adduunye la-aan dalkeediina macnaha waxa weeyaan ka soo tagtay oo gaal iyo in gaala raaca uga timid ayadiina iscuntay oo eber iska dhigtay oo halkaa isgaadhsiisay ummad ka karaamo xun ma jirto laa mid adduunyayna haynin walaa mid aakharayna haynin dulliga marka ina haysta inugu habsaday asbaabtiisu daraasay u baahan tahay in la fahmay u baahan tahay walilasaf nasiib xumada jirtaa waxa weye in badanoo innaga inaga mid ahay inaynu wax fahnaba oo wacyiba aan u yeelanno xataa waxa wey warbalaayadana inugu habsatay xaggay ka timi leanna sababka marka la fahmo oo maradkiiyo cudurka la garto baa daawadiisa la helaa laakiin haddii asbaabtiiba aynaan garanaynin daawada inaan hellaayo ma dhowaa uma badna inaan daawada helo sidaas daraaddeed ummadi tafaruqaasi dhibaatadiisu leeyahy dhul fara badanoo muslimiintu lahaayeen wuxuu gacanta kaga baxay oo ummado kaleeto gacantiisa u galay waa tafaruqaas maalinkay muslimiintu isku duubnaayeenna ayagaa dhul qabsanaya maalintay kala tageenna dhulkoodii baa la dhaclay oo karaamadoodii baa la burburiyey u fiirsada inta muslimiinta dhul laga soo kaxeeyoo dhan kulli waxay ka dhalatay diinta markay ka fogaadeen marka labaadna ay iskhilaafeen wa khayru miaalin fii dalika ardu lundulus ardu lundulus waa dhulkan sbain iyo burtuqiiska iyo sideed boqoloo sanoay muslimiintu ka talinaya xadaaro adduunka soo marta xadaaradihii ugu qiimo badnaa bay ka istaajiyeen xadaarad waxay ka istaajiyeen reer galbeedka xadaaradoodu ay ka kuxulqaadato ku salaysantah bishahaadatihim ayaga markhaati ka cod xadaaradii noocaa ahaydee sideed boqoloo sano jirtay waxa burburiyey oo cunay wuxuu ahaa iskhilaaf way iskhilaafeen way isla'een dawlado yaryar bay noqdeen way kala googo'een gaaladii bay soo kala kaashadeen oo u kala orotameen midba mid buu gaal usoo kaxaystay maalintii dibiga madow la cunay baa la cunay baa ka dhacday wabilahi tawfiiq mid baa loo xiiray kaa markii loo xiiray kii kale wuu kaalmaynaya ku kale haddana loo xiiray ka kale waa u kaalmaynaya waxaa lagu lahaa adigaanu meesha oo dhan markaan kuwan ka sifayno adaanu kugu fadhiisiin doonaa waxaan o dhan kursigo dhan caqlilaawo miskiinoo la sirayuu ahaaye markii laga takhallusay walaalihii baa isagana inta loo qabtay baa lasoo qabtay qoorta loo casayey oo isagana loo xiiray taariikhu yuciidu nafsahu baa la dhahay maantana ta soomaali haysata waa tii s s s s s s s s lon s b s s s s g s t se u socoto landis landis landis landis ba dhashay sooma s s t maxay dhashay landis ba dhashay landisna maxay dhashay landisna waxay dhashay waa maanta in haysta sooma ummad isnacday halkaasay ku dambaysaa waana sunno rabbaaniya subxaana wa tacaala sunanka rabbina ninna uma naxay sunanka rabbaaniga ninna ninkama jeclaystaan sunan waxaa jira haddaad gasho kownkan rabbi ku maamulo qadiiman wa xadiian oo haddaad ku dhacdo aan kuu turaynin baa jira oon aqoonin kani waa gaal kani waa muslim kani waa mumin kani waa midna aan aqoonin baa jira sunan haddaad ku dhacdaba ku marayaa jira sunankii baan marka ku dhacnay nagaa caqligeennii xoolaheennii maskaxadeennii waxeenni intaynu isticmaalnay baa dabinkii laynoo qoleebaynu inagu qoorta la gallay xadhiggii laynagu mirjin lahaa baynu inagu aayar qoorta la gallay biduuni muqaabil biduuni aman marka ummaduhu waxaa dulleeya waa tan iyo waxyaalo la mida dulligayna haystana asbaabtiisii mid ka mida wey tafaruqaas iyo kala tegidda iyo iskhilaafkaas haddii marka la doonayo ummaddani inay ciziya karaamo hesho qodobadan soo sheegay waxaa iyadana raacsan ummaddana inay isku soo noqoto oo dib isu jeclaato oo walaalowdo oo xumaanta ay saarto oo qabyaaladda ka tagto oo gobolaysiga ka tagto oo ay ka tagto tafaruqan iyo taxasukan iyo dawaa'iftan ka tagto oo ay ku soo noqoto ummad keliya oo hal risaale leh oo hal kitaab leh oo hal rasuul leh oo hal diin leh halkaana ku xidhan oo ilaahay subxana wa tacala ku tirsan maalinkaasaa cizi ugu horraysa inta ka horraysa sooma masaa'ib mutataaliya oo midba midda ka dambaysa raacsan tahay unbaa inoo isu keen dabayaalla waxaa ka mid a ummaduhu waxa cizeeya asbaabta ciziga keenta waxaa ka mid ah in uu ruuxa ama bulshada ama mujtamaca ama dawladdu ay noqoto mid ilaahay diintiisa u shaqaysa adduunyadana ka zaahida alla diintiisana u shaqeeya xoogga xoolaha nafta wixii la heli karaba in ilaahay la siiyo adduunyadan iyo hawada iyo naftu waxay rabtana laga soo gaabiyo risaalada loo nool yahay iyo hadafka noloshuna uu noqdo iclaa kalimat illahi tabaaraka wa tacaala fii ardihi ilaahay kelimadiisa in kor loo qaado oo dhulka ay noqoto midda iyadu sarrayso wax u talisa marka ilaahay ummadda waa cisaynaya laakiin markay noqoto ummad adduunya raac qaar beeraha tabcada qaar warshadaha eryada qaar muxuu ahaayey ganacsi iyo xamaalasho isaga jira qaar xoolo dhaqata ah haa adiga iyo dantaada masaalixdii iyo danihii caamka ahayee danee diinta ugu horraysana layska halmaado la noqdo nin mika walba maaragtay maxaa adiga shakhsiyanku khuseeya halkaa markay gaadho ilahi subxana wa tacala waa idin dullaynaya xadiidka cabdullahi bni cumar ayaa kutusaya nebigu yuri sal lla alay waslam ida tabaayactum bilciina waahadtum adnaab albaqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم markaad ribada ku mucaamalootaan ciinadu waa nooca ribada ka mid a lo-da saynteedana aada qabsataan bimacnaa xoolo dhaqato iska noqotaan beerahana aada raalli ku noqotaan ood ku qanacdaan wax kalaba kaama maqan haddii beertii kuusoo go-ayso suuqna u haysato ganacsigii kuu kala socdo oo dukaamadii kasamna aada haysato macaashna aada helayso warshadii wax kuu soo saarayso suuq aad u haysato akawnka wax kuugu jiraan ilmihiina kuu tabcan yaho reerkiisuu ka hagaagsan yahay khalaas raalli baaba tawaaba qanacsanta waxba kama maqnaa diintu waxay noqon ha noqon wixii dulloobi ha dulloobi dankama diinta waradiitum bizarci wa taraktum aljihaad diintan iyo u shaqaynteedana aad ka tagtaan naf iyo xoolo inaad ugu shaqaysaan diintanna aad ka tagtaan sallata allahu calaykum dulla natiijadu waxay tahay alla wuxuu idinku sallidayaa dulli iyo liidnaan iyo xumaan aan laydinka qaadaynin ilaa aad diintiinna ku noqotaan u fiirsada waatan maanta ina haysato yaa diin ilaahay u taagan yaa u shaqeeya yaa wax ku bixiya yaa wakti siiya yaa u dhinta yaa u nool yaa u fikira yacni nin walba wuxuu leeyahay aniga iyo tayda diisaasuu ku mashquulsan yahay kii waday lagu kaalmayn maayo adigana waqti aad ku wadda ma haysa ayib sallata allahu calaykum dulla natiijadu waa taa dulli aan laydinka qaadanin ilaa aad diintiinni ku noqotaan oo diinta waxu qabadkeedii iyo waxu bixinteedii iyo naf iyo xoolo in loo huro ilaa aad u noqotaan dulligaa laydinka qaadi maayo leanna dulligu wuxuu ku imaan tiro badanna dulliga kaa saari mayso xoolo badanna dulli kaa saari maayo tacliin adduunyana kaa saari mayso boqol boqol khubaro iyo brofesooro iyo dakaatire haddaan wada noqonno laakiin aan diin la'aan nahay waxba ka bixi mayno oo caalamulislaami maanta yaa ka brofesoor iyo dakaatiro badan yaase ka xoolo badan caalamulislaami maanta meel ku geyn mayso waxna kor uma qaado ummadda waa kaalmo mabdi'ii lagu kor loogu lagu cisoobi lahaabay waxyaabahaasi kaalmeeyaan laakiin hadduuba mabdi'ii maqan yahay waxyaabahaasi cizi ma keenaan sharafna ma keenaan bal tayaxumada iyo danaha caamkii iyo isdiintii oo waxba aan loo qabanaynin dulli inay keenayso nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa horey noogu sishay xadiidka caanka yuushiku calaykum yuushiku an tadaaca calaykum alumam nebigu xadiid ka hadlaya salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa dhow inay ummaduhu isugu kiintegi doonaan inay isugu keen yeelan doonaan ummadahoo dhan raq raq dhurwaayo ay wada cunahayaan oy wadaagayaan baa noqonay mid kasta oo daciifa raqdaa inuu wax ka cunu rabaa hilbisil ummaduhu inay isugu keen yeedhaan baa dhowgu nabir sal alay waslam sida qolyaha xeedhadu ka dhaxayso ee saxanka bariiskii ama raashinkii ka dhaxeeyo say saxanka isugu yeedhaan war hebel baa soo socday u kaadiya intuuna warbla imaado kale raashinka aan wadaagin sidaasoo kale isugu keen yeedhan buu nabir sal alay waslam markaasaa waxaa la weydiiyey rasuulka sal alay waslam rasuulka ilaahayow aman qillatin naxnu yowmaidin maalinkaas sababta keenaysa insaanna loogu dhiirado oo nala wadaago sidii raashiin oo kale sababtu ma yaraanbaa ma tirada madaya oo sidaa daraaddeed baa naloo wadaagaya miya oo naloogu dhiiranaya markaasuu nebigu wuxu uri sal lay slam maya maalinkaa waa badantihin maalinkaas tira yari idinma hayso aad baad u badantihin hawaa maanta tan jirtoo kale waxaa lagu leeyahay muslimiinta maanta adduunka joogta adduunka marka shan meelood loo qaybiya meel ka mid a adduunku waxaa la yidhahdaa waa shan lix bilyan khums waa muslimiin baa la dhaha walaakinakum yowmaidin kaiir alla fara badana saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin oo nebi maxamed la socotay maalintii bader baa intaasoo dhan iskaga fiican sooma rag tiradoodu yarta laakiin taya lahaa waad badantihin bu nabig sal lay slam maalinkaas markaasuu nebigu sii cileeyo wuxuu yidhi sababta keenaysa in laydin wadaago waxa weeye cadowgiinna qalbigiisa waxaa laga saarayaa cabsidii iyo haybadii uu idinka qabay ilaan cadowga muslimiinta waxyaalaha loogu nusreeyey iyo nebiga sal lay slam wuxuu ahaa cadowga oo qalbiga qalbigiisa la geliyo rucbi iyo argagax argagixii cabsidii horta laydinka qabay qalbiga gaalada waa laga saaraya qalbigiinnana waxaa lagu ridayaa wahan iyo dacfi cabsi fulaynimo argagax tabardarri ajis baa qalbiga laydinka gelinaya nebigu waa sii celiyay taana maxaa keenay maxaa keenaya cadowgiinnana inuusan idinka haybaysanin idinkuna aad baqdaan oo qalbigiinna cabsi iyo argagax la geliyo nebigu wuxu uhi sal lay slam lixubbikum addunya wa karaahiyatikum almowt adduunye jacayl iyo geeri nacayb xadiidkan iyo xadiidkii hore say isu doontaan fiiri ida tabaayactum bilxiina waakhadtum adnaaba albaqar waraditum bizarci wataraktum aljihaada sallat allahu calaykum dullan soo mahay adduunye maalinkaad u xilataanna waa dulli diin ilahay markaad isu taagtaanna waa karaamo iyo cizi iyo rifca wa labada xadiid marka isku macnay keenaya luxibikum addunyaa adduunya jacayl waa taa maanta inaa haysato nin walba kistiisa xogaagiisa reerkaaga carruurtaada dhaqaalahaaga akownkaaga gaadiidkaaga ganacsigaaga beertaada muxuu ahay warshadaada wabilahi tawfiiq hawar maxaa laysu luray dadkaaga ka mid noqo kama naas laa bas kama naas laa bas dadkaaga ka mid noqo maxaa adinku luray diinta maadaada diintu dad bay ka dhaxaysaa ilaahay lahaa baan meel geysanaya ilaahay lahaa baa meel geysanaya adiga ma diinta dad ka xigta saasaa lagu leeyahy waa kuwii loogu talagalay inay diintan meel gaadhsiiyaan naftooda iyo xoolahooda ku gaadhsiiyaan baa waxay ku leeyihin diinta ma dadkaad ka xigta soomaalku saas wa xataa kuwa diinta wax yeelaya ee iyaga ka tirsan diinta inay ka xigaan maba rumaysnaba diintu dadkay ka dhaxaysaa kii caay baa caay kii wax ka sheegi baa ka sheegi kii burburin ha burburiyo hadday daciifayso ha daciifto hadday waxwaayayso ha weydo adiga laakiin xoolahaaga iyo xoogahaaga iyo adduunyadaada yaan lagaaga soo dhawaan yaan lagaga soo dhawaan aqrab mihaal baali baa waxaa dhacday shirkad ka mida shirkadahan xawaaladda ayaa maalin waxaa soo galay nin soomaali ah lacag baa u taallo uu doonaya in la siiyo countarkii lacagta laga bixinay markuu soo taagay ayaa waxoogaa malaha saf baa ka horreeyo way ka yara way ka yara baaheen nimankii u shaqaynayay waxoogaa wuu yara dahsaday markaasuu cayay war diintiinna waxaa ku sameeyay wax annagana siiya buu kuli laba ninoo gudaha ku jirtay oo shaqaalihii ka mid a baa intay soo baxeen bay meeshii isagoo taagan ba cagtuu qaadaba way jebiyeen meeshii baa la yimid oo ninkii la qaadiyo waa la kixiyey reerkii uu ka dhashay odayaashiisii oo socda maxaa ubaas maxaa suldaan maxaa fulaan waa ka gogol baan qabnaa maxay tay gogosha qabtaan nin baana laga dilayoo aanuu fadhinaa inna laga xaal mariyo waxaa la war ninku diintuu caayay ninkii diinta caayayna dil buu leeyahay haddiiba isagoo nool la sii daayey buuba nasiib leeyahay ee ninkan diinta caayanimayo hana u imaanina gartiisana ha imaanina dhiiggiisana ha doonina waxay yidhahdeen mataqaana war diinta idinku dad kama xigtaane diintu dadkay ka dhaxaysaa isagana kama xigtaan annagana nagama xigtaane ninkan magtiisa iyo dhiiggiisa kanaa le saas dadka kama xigtaan war nin diinta ilaah caayaya diinta waan ka xiga soo kama xigno oday u socdo oo ilaahay diintiisu ayna qiimo ugu fadhiyin laakiin mid ka dhashay oo murtad a dhiiggiisii doonaya diin ilaahayna ayna waxba ugu fadhiyinna diinta waan ka xignaa soo saas ma war diinta ma dadkaad ka xigtaa hadday baaba'ayso waa la fiirsan hadday rogmanayso waa la fiirsan wax dhaba yaraatee xaraka iyo dhaqaaq ma jiro laakiin maalinta taada la soo galo ilmahaaga la soo galo xoolahaaga la soo galo naftaada la soo galo waxaad noqonaysaa xor baad noqon xor adoo dhanba waa koogaysa adigoo dhanba waa isku soo goysa meel meel lagaa tarma yeelanaysa kaana rasuulu llahi sal alay wasalam markii dhibaato loo geysto ma cadhoon jira mana xanaaqi jiro laakiin kaana ida intuhikat maxaarim ullah ilaahay maxaarimtiisa marka meel lagaga dhaco nebigu waa cadhoon jiray salawatu rabbi waslamu calayh ilahay dartii una u argoosan jiray salawaatu rabbi waslamu calayh waxaa la rabaa marka ummad diinteeda u cadhooto oo diinteeda yani wax way u qiirooto oo diintu ay uga xanuun badan tahay waxa kaloo dhan markaasaa ilahay naciisaynaya subxaana wa tacaala oo sharaf uu ina siinaya waxaa kaga baxaya nigoo mawduuca ku dheeraaday waktigii la qabtayna waa la gaadhay taqriban waa dhow yahay asbaabta ummadi ku cizowda waxa weeye inay ummaddu cadowgeeda taqaano saaxiibkeedana taqaano inay kala garanayso yaa saaxiib u ah yaase cadow ku ah ummadda markay cadowgeeda iyo saaxiibkeeda isaga darmadaan waa dullowday markii cadowgeedii saaxiib u noqdana ay la tashato u taliya go'aammada u gaadha qaraaraadka u sameeya waxay rabta u qabta cadowgeedu markay gacanta u gasho ummaddaasi waa jabtay waana dullowday sidaas daraaddeed baa rabbigaan subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku leeyahy wallaahu aclamu biacdaa'ikum munaafiqiintai marka warramayay war allaa cadowgiinna yaqaana bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima aladiina yatakiduuna alkaafiriina awliyaءa min duni اlmu'miniin ayabtaquuna cindahum اlciza faina alcizata lilahi jamiica munaafiqiinta ugu bishaaree inay cadaab xanuun badan ilahay agtiisa ku leeyihiin yay yihiin munaafiqiintaas aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa waa kuwa gaalada ka dhigta kuwa ay isxigaanoo saaxiibo yihiin oo isku tala yihiin markaasaa rabbi wuxuu yidhi ayabtaquuna ma waxay raadinayaan cindahum gaalada agteeda ma waxay ka raadinayaan alcizata sharaf iyo awood ma gaalku wax ka raadi gaal nin u tiirsaday oo awood ka raadiyay rabbi wuxuu idhi subxaana wa tacaala faina alcizata lilahi jamiica gaalkaad wax ka doontaan cizi ma jiro cizi ilahay u bahaya subxana wa tacaala inuu ku dulloobo mooyaane ku cizoobi maayo aayaddu waxay tilmaamaysaa in mu'miniintu sida munaafiqiintoo kale ayna noqoninoo mu'miniintu ay garanayaan yaa cadow ah yaase saaxiibkooda ah yay isxigaan yaa loo bahaya inuu jeclaado yuu nacaya yay isku tala yihiin yay isku qorsho yihiin yay isku barnaamij yihiin muminku waa inuu garanayo dadka ka garanay haddiise laakiin ay isaga dhex yaacdo allah subxaana wa tacaala fii suurati alanfaal aakhirkeeda markuu ka hadlay markuu ka hadlay mu'miniintu inay iyagu isxigaan gaaladuna iyagu ay isxigaan rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir hadday arrintu saa u kala caddaan weydo oo gaalna isxigi waayo mu'miniintuna isxigi waayaan dhulka waxaa ahaan doona fitno iyo fasaad weyn buu rabbi yidhi subxana wa tacaala mufasiriintu markay fasirayaan waxay leeyihiin fitnada iyo fasaadka waxaa waxa weeyaan gaaladii oo xoogaysata iyo muslimiintii oo daciifa leanna haddii mas'alatu lwalaa walbaraa ay lunto oo muslimiintii qaar ka mida gaaladiiba la jiraan oo gaaladii wax la moodo gaaladiibaa xoogaysanaysa mu'miniintiina waa daciifayaan bal waxay gaadhaysaa marka dambe heer ah inuu gaalku noqdo gacanta isticmaalaya kan islaamnimada sheeganaya oo muslimiinta isku garaacaya waxa burburaya waxa jabaya waxa yani waa ku islaamnimada sheeganaya heerkaa waxaa keenay dadku wacyigii iyo fahamkii iyo fiqigii iyo garashadii baa ka lunta cadaaga iyaga dhexdooda ay isnacab yihiin baa waxay gaadhsiisay heer ay gaadhaan inay cadawgoodii garabsadaan oy wax moodaan markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhaliyey in la wada dulloobo in la wada dulloobo oo ninna ayna u fayoobaanin mid kursi doonayey iyo mid reer inuu wax noqdo doonayey iyo mid inay degma wax noqoto doonayey iyo mid u sacabinayey iyo mid aamusnaa iyo mid taageersanaa midna inuusan waxba gaadhin oo laysku dulburburo magaxxumo iyo dulli iyo diin la'aan iyo dan la'aan iyo karaamo la'aan kulli inay ummaddii u gunato allah subxaana wa tacaala sunankiisa iyo nusuustu macnahaasay tilmaamaysa inay ummaddu garanayso alwalaa liman waalbaraa liman man huwa zamiiluka waman huwa caduwuka man tuwaali waman tucaadi man takunu macahu waman takunu ضidahu tuqaatilu man wa maca man yani inay ummadda isaga qasanto mabaadida asaasigii yani waxa waa dulliga asaaskiisa dulliga asbaabta keenta iyo karaamo la'aanta ciziga iyo sharafta ummadda qaadaayo taas wey macnaha marka inay ummadda wax u kala caddahayo wax u kala sumadantaho arrimaha aslaamuhu u kala cad yihiin waa laga maarmaan waxaan kusoo gabagabaynayaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi in sunnadiisa la raaco bidacana laga fogaado waa asbaabta ciziga keenay ka mid tahay waxaadna ku garanaysaa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkii cabdulahi bni cumar mise cabdulahi bni camr midkood buu ahaa rasuulku udhihi jiray sal ly slam buciftu bisayfi bayna yaday saaca xataa yucbad allahu waxdahu laa shariika lah seef baa layla soo diray saacadda wax yar horteeda ilaa ilaahay keligii laga caabudo shirkina qabaa xataa yucbad allaha waxdah ilaa ilaahay keligii laga caabudo oo aan shirki loo samayn tawxiid ilaa ummadu qaadato wa jucila risqii taxta dilli rumxi risqigaygana waxaa laga dhigay warankayga hooskiisa hoostiisa macnaa wuxuu ka wadaa risiqayga waxaa la geliyey jihaadka halkaasaa risiqa lai geliyey wuxuu nabigu uhi sal lay waslam wajucilat dillatu wsagaaru cala man khaalafa amrii halkaa way ujeedana xadiis kale dulli iyo liidnaan waxaa la yeelay ciddii amarkayga khilaaftay korkiisa waman tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ciddii dad isu ekaysiisana isaguu ka tirsan yahy amarka nebigoo la khilaafo waa dulli iyo sakaar iyo liidnaan iyo karaamo daro jabkii uxudna sababtuu ku yimid waad garanaysaan amarkii nebi maxamed oo la jabiyey buu ahaa salawatu rabbi waslamu calayh ummaddu marka sunnada nebiga markay haysato dariiqiisii ku toosan tahay cizigii iyo karaamada asbaabta keentay ka mid tahy warka gabagabadiisa iyo murtidiisu waxa weeye asbaabaha ummaduhu ku cizoobaan oon ugu dambaysiinaya waa far badan yihiin ummaddu inay madaxda u hagaagto madax hagaagsan oo akhyaar ah oo diin leh haddii madaxdu hallowdo waa dulli iyo halaag saas daraaddeed baa rabbi subxana wa tacala qur-aanka wuxuu inoo sheegay waidaa aradna an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqawlu fadamarnaha tadmiira degmo iyo mujtamac markaan doonayno inaan halaagna bu rabbi subxana wa tacala kuweeda ladan ee xoolaha haystiiyo madaxdooda baanu amarnaa markaasay fisqi ku kacaan kufri inxiraaf diin la'aan calmaaniyo diin la dagaalan bay ku kacaan markay ku kacaanna waan halaagnaaba rabbi subxana wa tacala ummadda hadday madaxdu ka hallowdo ummaddaasi way diloobi haddii alla subxaana wa tacala uu doonayo ummad inuu kor u qaadana madaxda u hagaajiya marka cumar cumaan baa radi allahu canhu leh haddii aan lahaan lahaa waxaan dhihi lahaa wuxuu yidhi ina allaha la yazacu bisulaani ma laa yazac bilqur'aan fudayl bin ciyaadna waa kii hadalkiisa aha haddaan lahaan lahaa hal duco oo ilaahay ga aqbalayo hal duco oo ilaahay kaa aqbalayaa jirta ee weydiisa haddii la dhihi lahaa waxaan u ducayn lahaa buhi madaxda lianna bisalaaxiha taslaxu raciya wa bifasaadiha tafsid raciya raciyadu way hallaabi hadday madaxdu hallowdo hadday madaxdu hagaagtana raciyadu way hagaagi laba qolo fasaadkoodu waa ummadda fasaadkeeda dhihi jiraan culimadu salaaxooduna waa ummadda salaaxeeda madaxda iyo culimada qoladanna suldadii diinigay hayaan qoladanna suldadii awooddii bay hayaan labadaasi kii fasaadaba bulshadu waa fasaadaa waana dhibaatooyinkeena haysta w ninba ninkuu ka liitay ee ka xumaa ee ka diin xumaa ee ka murtadsanaa ee ka cilmaanisanaa ee ka aqlaaq xumaa ayaa laynoo dhiibay innagaa isu dhiibnay tolbis waa laynoo dhiibay ya innagaa isu dhiibnay sooma xaqiiqa way innagaa isu dhiibnay a reerba ninkii shaydaanow kac markii la yidhahdo ugu shaydaansanaa bay soo horumariyeen war baad shaydaanka iska qabataan shayaadiin buu naga celin baa lagu leehay hayaaiin waxaa jira haddaanan shaydaankan u helin aan laiska caabin karin saas daraaddeed shaydaan shaydaan buu kaa celi haye shaydaan toos hartee maanta meel ha laga galan wey ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad markuu doonayo inuu islaaxiyo madaxaa loo islaaxiyaa madaxdu waxay ku islaaxi marka ninka aad jago u dhiibanaysaan ka soo bilaaba kuwa hoose ee ugaasyada iyo salaadiinta iyo kuwan yani waxa madax dhaqameedyada la yidhaahdo guddoomiyaha iyo degmada iyo odayga iyo masaajid joogaha iyo waardiga iyo meelaha kasoo bila meelaha kari karnaa jirta kuwa mawjada kuwaasi ruuxa ha lagu doorto magaci diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo caqiidadiisa ha ma aha waa ree hebel iyo ma aha degmadaas ka soo jeeda ma aha anaga daraan ku qaba ma aha saaxiib baanu nahay ma aha ha nabiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam markii uu ninka boqorkaa lahaa ii dhiib wasaaradda maaliyadda muxuu yidhi ijcalnii calaa khazaa'ini alardi inii xafiidun caliim mas-uuliyaddanna cilmi iyo aqoon baan u leehay xafiidna waan aho ammaanona waan leehay u fiirsan nabiyullaahi yuusuf mataqaana nebiga markii la yidhi man akramu nnaas dadka yaa ugu karaamo badan atqaahum buli taa kumaanaan weydiinin baa layidhi fa yuusuf wul marka haddaydan taa i weydiinin nasab marka la yidhaahdo ninka ugu karaamo badan fa yuusufu nabiyullah ibnu nabiyillaah ibnu khaliilillaah nebi buu ahaa nebi baa dhalay awowgii waa nebi awowgiisa kalena waa nebi nin saddex nebi ka soo jeeda isaguna nebi ah markii jagaha la ii dhiibo uu lahaa ma uusan dhihin qoys wada nebiye abaan ka soo jeedaaye jagada ii dhiib qoys wada nebiye aan ka soo jeeda laakiin muxuu yidhi innii xafiidun caliim aqoonteediina waan leeyahay mas-uuliyaddan iyo xilkan ammaanadeediina waan leeyahay ha cilmi iyo aqoon gabadhii muxuu ahaayey nabiyullaahi muusa qisadiisii fii suurati alqasas soo garamaysaan labadii gabdhoodee adhiga macnaha waxa weeyaan la joogay markuu u yimid oo intuu adhig ugu waraabiyey kadibna ay gurigii aabbahood isla tageen gabadhii markay ku tidhi aabbow ninkan inoo shaqaaleeyo adhigana haynoo raaco haynala joogo ciidan baynuu baahannahay maxay tidhi ya ina khayra man istajarta alqawiyu lamiin shaqadiina waa kari karaa waana aamin fii suurati lbaqara ree bani israa'iil markay yidhaahdeen boqor noo samee boqor noo samee nebigoodii markay ku yidhaahdeen alla wuxuu ku yidhi nabiyullahi muusa wuxuu ku yidhi maxaan dhihi lahaa yani boqorkii loo sameeyey taanuud baa boqor laydinka dhigay bacdi taanuud markaasaa waxay yidhahdeen أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال warninku reerihii telin jirayna ma aha xoolana male seebuu boqor noogu noqonaya fiirsada reerihii kursiga hayn jirayna ma aha oo talada hayn jiray xoola hadda lagu doortana ma hayo seebaa boqor noogu noqonaya maxaa lagu yidhi marka إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم waxaydaan ku gaari karin buu leey oo ah awood cilmina wuu leey awood jidhna wuu leey waa nin xoog badan oo xilkii qaadi kara aqoontuu ku qaadi lahaana waa leey soo ma innaga taasaa inaga luntay maqaayiistii oo dhan baan lumay markaasaa waxay noqotay ree hebel war waa faasiq war waa diin laawey war khayr male war waa gaal buu marka qaarkood noqonaya gaal buu marka qaarkood noqonaya markaasu wuxuu ku leeya war gaalka naga faraha gaalka naga gaalasha kale ma aragti gaalasha waa fara badan yihin maxaa kaanaa kutus maxaa kaanaa kutus halkaa markay gaadhay ilaahay wuxuu inagu ibtileeyey subxaana wa tacaala oo inagu ciqaabay waxaan aad arkaysaan waxaan aad arkaysaan sifaadkooda iyo muwaasafaadkooda markaad fiiriso ilaahayga nafta igeliya baan ku dhaartee hal mid ood waxar lug jaban u dirsanayso kuma jiro waxar lug jaban mid intaad u dirsato soo xarayn kuma jiro carruurtooda iyo reerahooda fiiriya war nin reerkiisii iyo ilmihiisii iyo gabdhihiisii iyo naagtiisii dayacan yihiin ilaahay baan idinku dhaariya muxuu kugu biirin ya waxna wuxuu kugu biirin ma jiro waxaasaa marka laynagu ibtilayay inaguna isku ibtilaynay markii la doonayo ummaday inay karaamowdo madax wanaagsan iyo maamul wanaagsan oo ay garanayso qaabkay ku keenayso ayaduna ay keensato ummaddu waa inay leedahay asbaabta waxay ka mid tahay rifcada iyo cizada dulliga asbaabtiisana waxaa ka mid a inay madaxdu hallowdo innagaana sabab ah intaas ayaan kelimadii anuu ku dheeraaday ku gabagabaynaya ilahayna subxana wa tacala waxaan ka baryayaa inuu cizzigiisiiyo ina siiyo karaamadiisa aanan rumayno kuna rumowno ina allaha laa yuqayiru ma biqawmin xataa yuqayiruu ma bianfusihim markaynu innagu xaal ka bedelno ayuu ilaahay subxana wa tacaala arrimaheenna bedelaya inta aan innaga isbeddel inaga muuqanin ilaahay subxana wa tacala isbeddel inuu keenaayo ma dhowa هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
إن شاء الله سؤاله هو قليل استغرق تعبا ساعة عن كده ما أنا مبعون يعني مسافر أنت كارت وانتظر عليك وقتي بقدر سؤال هو سعيد بن عائشة وعن جملة وتنا كوبرافيكا عروتي أنا عليها كأن تعكرنا أو كذا ولا كذا عروتي عليها تستحق كل ما يعني ma noqonayaa mid annaga nabadisto xagga alle subxaanahu wa tacaala iyadoo laga dhigno qaadanaya loo eegayo ilaahi subxaana wa tacaala qowlkiisa noqonaya qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustaqifiin ila akhirila
ruuxa bismillah ruuxa laba arrimoodba dembi waa ku yeelanaya hadduu dembigii isagu sameeyo dembi waa ku leeyahy hadduusan samaynin laakiin sabab u noqdona dembiguu ku lehay haddii aad ilmaha tarbiyadiisa ka gaabiso ood hagaajintoodiiyo waajibkay kugu lahaayeen diiniyan aada dayacdo waa mas-uuliyad aada dayacday waana lagu weydiinaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waa lagu weydiinaya raciyadaadii wa sidoo kaleeto haddii aad mujtamac aada og tahay inay ku fasaadayaan asbaabta fasaadkuna ku badan tahay inuu ka badbaadana ay yar tahay haddaad dhex keento ayadana sabab baad u tahayoo adigaa laguu qabsanay maxaa yeele meeshii hagaaji lagaa yimi haddaad adiguba hallaysaba ka war haddii intaad badweyn ku dhex tuurto aad tidhi iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa war biyaha iska jir biyaha iska jir nin aad bad ku dhex tuurta haddana biyaha iska jir ma macquulba sidaas daraaddeed waalidku meesha uu isleeyahay ama halkan ha noqoto ama yurub ha noqoto ama africa ha noqoto meeshuu isleeyahay ilmahaagu kuma badbaadayaan diin ahaan waxaa waajib ku ah in uu ka wareejiyo meel diintooda ku badbaadaysa inuu geeyo wabilahi tawfiiq
su-aasha kale saciid buu leeyahay sheekana dad baa jira kasoo safra magaalada kebta yimaadana magaalada transjir deegaanaana waxay ka yihiin magaalada kebton halkana waxaa laga yaabaa inay joogaan mararka qaarkood ilaa iyo bid ku dhawaad ayagoo adeegiyo caafimaad dadka noocaasa salaada ay gaalo salaadooda maxay noqonaysaa gaalinteeda ilaa inteeda gaalinayaan haddiise dadku nijaaso yahay salaada dunyaan ka qabayn karaa
bismi illah raxmaan raxiim ruuxu hadduu meel kasoo safro oo meel kala yimaado meeshaana uu wakti joogayo safartiisiina weli ayna dhammaanin culimmadu laba ra'yi bay ka qabaan ra'yi wuxuu leeyahay inta uu safar yahay welina uusan degin intay dooniba ha dhannaatee xukunkii musaafirkuu qaadanaya qolyana waxay leeyihiin waa say u badan yihiin ra'yiga dambe laba xaalay u kala qaadayaan ruuxaasi magaalada yimid inuu og yahay wakhti uu baxayo oo safartiisii dib ugu noqonayo ama uu sii wadanayo iyo inuusan ogeyn oo ay ku xidhan tahay kolba danta magaalada dantaasina gooray u dhammaas uusan dhammaanaysa uusan garanaynin dantaasuu ku xidhan yahay wakti u cadoo u baxayana ma jiro labadaasay u kala qaadaan midda hore hadday tahay oo waktigu baxaya garanayo afar beriya wixii ka yar hadday tahay waxay leeyihiin musaafir wey weli afar beri wixii ka badanna waxay leeyihiin musaafirnimadii waa ka baxay waa kii wati caddaa waktigu baxaya ka labaad oon kala garanaynin waktiguu baxayo kuna xidhan kolba danta magaalada kaga xidhan gooray dhammaanaysana uusan garanaynin waxay leeyihiin isaguna wuxuu jaanis haystaa ilaa labaatan beri labaatan beri wixii ka dambeeya waxay leeyihiin hadduu sii joogo markaa musaafirnimadii waa ka dhammaatay laakiin labaatankaa beri intuu danta daba sox socdo gooru baxayana uusan garanaynin labaatankaa beri musaafir buu qaadanayaa waxay daliishanayaan labadaba xadiidkii nebiga tabuuk markuu tegey afartan beri labaatan beri buu tabuuk joogay isagoo salaadaha jamcinaya oo gaabinaya tan kalena waxay u dariishadaan nebigu sal lay sl xajkiisii xajatulwadaac afar beri buu magaalada maka joogay isagoo gaabinaya maalinka shanaad inuu ka baxayo oo yowmu tarwii'ana wuu ogaa oo uu baxaya mino iyo xagga u baxaya acmaashii kale ee xajka taa tabuugna waxay leeyihiin cadowguu sugahayey oo tabuug ku sugahayay goor uu imaanayana muusan ogeyn labaatan beri buu joogay labaatan beri wixii ka dambeena wuu soo noqday labada masaley u kala daliishadaan waana ra'yiga jumhuurtu qabaan laakiin bacdu muxaqiqiin baa waxay leeshiday sheekh ibnu cuthaymiin iyo keyrkood inta uu musaafir yahay intay doonay ha dhannaatee magaalada uu joogo safarnimadiisii ma ma ma ma tirtiraysa leh ama sala marka khilaafiyo noocaasa madhabkaas ay jumhuurtu qabto waana ixtiyaadku ku jira sida dadaalku ku jiro waa kaas wey macnaha wabillahi tacala su-aasha kale wuxuu leeyahay saaxiibku anigoo safka labaad ku jira safkii iga horreeyey baa qofka soo baxay salaadii baan ku jira qofka anigu kuma aadan qofkii ku aadanana muusan gelin haddii aan anigu soo galo oo ka dadban qofkii aan soo hormariyo salaadiisa aan soo hormariyo maxay noqonaysaa ma dembi ay soo raacayo sarwaalkiisa dhan loo gargaayo dhaafa salaadda qofkaan sameeyey ka gurtaa
bismi llah raxmaan waa saddex masalo masalada hore safka laga soo baxay waa inaad buuxiso man qataca safan safan qatacahu allah waman wasala safan wasalahu allah saf ruuxii kala gooye allaha gooyo ruuxii xidhiidhiyana allah xidhiidhiyo haddii uu ruuxii ku aadanaa xidhiidhin waayo safka geli waayo ood adiga dhinac ka joogto waa inaad intaad horay u soo baxdo adoon qiblada ka jeesanin dhinac dhinac u socoto adoo qiblada usii jeeda safkii markaad soo gaadhan aad soo gasho horumarka aad dadka tukanayo hormartayna wax maanica ma jiro sababtu waxa weeye dadku markay ma'muumin yihiin oo iimaan imaam leeyihiin waa la hormari karaa ama u baaho ama ha u baahane waxaan la hormari karin marka waa imaamka iyo sutradiisaan la kala dhex mari karin laakiin dadka imaamka ku xidhan ee ma'muumiinta iyaga waa la hormari karaa mushkila ma leh taana waxaa kutusaya xadiidkii cabdullahi bni cabbaas fii saxiixi albukhaari anigoo dameer saaran ayaan safkiioo lagu jira imid buu yidhi markaasaan safka hore intaan dameertii soo hormariyey ayaan anigu safkii galay buui dameertiina waan sii daayey markaasay safka qaar ka mida hormartay xadiiskaas fii saxiix buhaari baa laga qaadanaya in ma'muumiinta sutradooda ayaga in la dhex mari karo sutrana aynu baahayn man kana lahu imaamun fasutraة اlimaami lahu sutra imaamku sutradiisa sutra u taasna waa midaas masalada xigta sarwaalka hoos loo dhigay waxaa ujeedaa aanquga ka hooseeya waa dembi waliba sida nusuusta laga faa'idaysanaya waa dembi weyn macawiis ha noqdo sarwaal ha noqdo qamiis ha noqdo nabigu sal lay waslam maa asfala min alkacbayni min alizaar fa fi nnaar bu nabi sal lay slam hoos guntiga wixii aankawga ka hooseeya waa naar xadiis fara badan baa ku socda waxaa kaloo ka sugan nabigu wuxuu uhi sal lay waslam alsbaalu min almakhiila maradoo aankawga hoos looga dhigo waa xarraga kibirka kibir ilahay uusan jeclayn subxana wa tacala hadugu ama waxaad tidhahdaa uma qastin ama niyadayda ma aha waxaa doonba ahri laakiin cumuumka nusuusta iyo ilaaqooda waa saas ayib dembi inay tahay hadday caddaato salaaddii ma buraysa jawaabtu waa maya salaaddu waa asaxaysaa laakiin macal if waa mas'ale kale maradan aad dheeraysay waa dembi goonidiisa salaaddiisa way asaxaysaa maxaa yeelay maradan aanqow ka hoosaysaayey arkaanta iyo shuruudda salaadda midna ma aha laakiin waa dembi goonidiisa dembi goonidis salaadda waa asaxaysa xadiid baa jira abu daawuudka ku sugan oo odhanaya ilaahay ma aqbalo musbilka salaaddiisa waana xadiid daciifa kaas xadiiskaas ma sugo sida sawaabka waxay salaaddii waa asaxaysaa laakiin ruuxu waa dembiile masaladaa in laga dadaalo baa dadka qaarkood waxay sameeyaan sarwaalkii waa u dheeraya lakiin masaajidka markay soo gelayaan bay laalaabayaan iyagana xadiis baa haysta nabigu sal alay wasalam wuxuu reebay in maryaha iyo timaha la laabo maryahana lama laabi karo salaada dhexeeda timahana lama celin karo gabadday kaa soo dhacda ma celin karti maradu hadday baahdo ma celin karaysa maradii hadday fidsanayd ma celin karaysa adiga seed yeeli marka mana laabi kartid mana ku tukan kartid ya adaa is yeelay markii horeba haddaad soo gaabsan lahayd mushkiladan maada gasheen soo maa ilahay miyaa khiyaamanaa waa idinka intaad inta kaloo dhan ku joogtaan markaad salaada soo gelaysaan jijabinahaye ma ilahay waa qiyaamaysaa ilahay lama qiyaami karo subxana watacala khalad ma salaad haddaad ku jirtana waa khalad haddaad salaad bannaankeeda joogtana waa khalad maxaa dhiboo ku jira haddaad sarwaalka ama marada aanqawga ku simto ama ka korraysiiso ma wax ceebaa ku soo gaadhaya dhawr karoo dhawr muxuu ahaaye ran lagaa qaadan maayo inaad intaad geyso muxuu ahaaye meesha dharka tola aad tidhahdo waxoogaa iga gaabiy laakiin waxaa laga yaaba inaad is leedahay waxoogaa dadka qaarkood waxbaa ka lume marna sarwaalka la dheereeyo istaa ilbaxnimo loo haystaa dad bayba ka luunsan tahayba oo uba haystaba sarwaalka haddii la dheereeyo oo la jiido uu qashinka xaadho inayba ilbaxnimo tahay mar marka qaarkood telefishinada iyo waxaas laga maamula waxay tusayaan sarwaalka in la geeyo lowga agtiisa ilbaxnimay u qaadanayaan markaasuu lowga geynaya shalay kii sarwaalka jiidaya maanta lowgu u jooga war maxaa kugu dhacay wax kale maaha telefishinku gaca innaga telefishin inooma taliya gaale nebi maxamed baa amarkiisu inoo taliyaaye sarwaalada iyo dharka ha la gaabsado aanqawga ha lagu simo haddii kale ha laga sarraysiiyo bilahi tawfiiq
wuxuu yidhi saa'ilkan horta maxaa mawlid ku diidan goormaa goormana u bilowda mawlid
bismi illahi raxmaan mawliidka maxaad ku diidaan jawaabteedu waxa weye mawliidka idinka maxaad ku jeclaateen mawliid waxa idin daba dhigay oo ku jeclaateen oo laydinka keri laay maxay tahay mawliidka waxaan ku diidnay diin ilaahay ka mid maaha qur-aanka kuma jiro axaadiista nebiga lama laguma hayo saxaabadiisii hal nin oo ka mida lagama hayo ardadoodiioo taabiciin la yidhaahdo hal nin oo ka mida lagama hayo saddex boqol oo sano oo nebi maxamed ka dambaysay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo uu ammaanay mawliid lama samayn jirin lamana aqoonin intaas maydinku filan tahay in mawliidka la dhaco ya ma ku filan tahay mise kuma filan waa ku filanta ninkii ilaahay wax fahansiinaya waa ku filanta wax qur-aanna laga waayey sunnana laga waayey saddexdii qarni ee ummadda u fadli badnaydna laga waayey bal waxa adiga ku daba dhigoo ku jeclaysiiye muxuu yahay hadday khayr aada moodayso khayr lahubaa jira oo kitaabka ku yaala sunnadana ku yaala aan laguguna karaya ilaan shaydaan baa wax ku jeclaysiiye mogta wax oo dadka laga daba lulaa jira haddaad khayr doon tahay oo ilaahay baan u dhowaanayaa leedahay khayr lahubaa jiroo kitaab iyo sunno ku yaalla ijmacna ah kaana maqan maad ka kumitidid ood jeclaatid oo dadka kula dagaalantid intaad bidcahaan jirin aad kumitidayso qodobka labaad weeye nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu dhimanayay diintu way dhammaystirnay ma diin dhiman buu nebi maxamed ka tegey alyawma akmaltu lakum diinakum وأتممت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين لما يستر أبو نبي محمد كدنت صلوات ربي السلام عليه موليدك ما دام الدين تو أي لما يسترنت بوحدو مالو كجل ملئ ويل بوحة مالو حلق يشوى ملئ ملئ دين تاني نبي محمد كل مني هدي لما يسترني siyaadana ma aqbasho naqsina ma aqbasho wixii lagu soo daroo dadka cibaado looga dhigana waa bidco nebi maxamedna wuxuu hi bidca walba waa baadiya iska jira salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yaag sameeyey oo uu ka soo jeedaa haddaad iweydiisaan taariikhda marka dib loo raaco kitaabka maqrizi alkhutat walaahaar bale kitaabkiisaas waa ninka sheegay mawliid ciddii bilowday qarnigii afraad baa la bilaabay nebi maxamed goormuu mootan yahay saddex boqol iyo ziyaado sano buu mootan yahay mawliid markuu taariikhda soo gelaya muslimiinta yaa bilaabay waxaa bilaabay buu ihi niman laydhihi jiray faatimiyiin oo taariikhda ka talin jiray qarnigii afraad shanaad baa waxay ka talin jireen masar iyo maqrib alcarabi bay ka talin jireen niman shiico asalkoodu ahbay ahayd shiico haddana sii xadgudubtoo sii xad jira oo faatimiyiin la yidhaahdo cubaydiyiin loo yaqaano qaraamido la yidhahdo magacyadaaso dhan bay lahaan jireen waa nimanka ay isku waafaqeen culimadii islaamka ee waagaa joogtay inay gaalo yihiin beledka ay ka taliyaanna waxay ku magacaabeen inuu yahay beledu kufrin beled islaam ma aha alimaamu adahabi calayh raxmat ullah markuu u tarjumaya madaxdoodii rag ka mida oo siyarka aclaamu nubalaa uu ku soo arooriyey rag waxaa ku jira sheegtay ilaahnimo iyo rabbinimo waa nimanka cubaydiyiinta ee mawlidka bilaabay niman marka gaalo ah oo murtadiin ah oo aan diin lahayn oo khubsi oo dhan kulansaday baa mawliidkan bilaabay ha bilaabeene weliba mawliidkan keliya ma ahayne intaasba mawliid bay lahayen mawlidu nebiy mawlidu caliyin mawlidu faatima mawlidu xasan mawlidu lxusein mawlidu lxaakim alqaa'im nebiga mawlidkiisa cali mawlidkiisa xasan xuseen faatima iyo ninka madaxdee maalinkaa taagan mawlidkiisa qoladan marka wixii waa soo wareegay waa socday waa socday waa socday waa socday dad nebiga iska jeceloo muminiintu nebiga waa jecel yihiin qalbigooda jacayl ugu jiro laakiin jahli badan uu sunnada ka haysto baa wixii iska soo qaatay marka waa la judbaysan yahay nebigaa loo judbaysan yahay waa la marqaansan yahay jacaylkii baa dadka ka dambatay waxaa la yidhi marka nebigii aan weynayno maxaan ku weynaynaa habeenkii u dhashay aynu isu nimaadno oo waxoogaa ha laysu keeno wax ha la akriyo raashiin ha la cuno masaakiintu ha dharagto wabilaahi tawfiiq waxna aan qaadqaadno laysma weydiina xaggee ka soo jeeda waxaan la qaadaya muxuu yahay waxaan la qaadaya haddaad akridaan kitaabka mawliidka haddaad akridaan mawliidka soomaali baad tihiin carabigana aad fahmaysaan shareecadana aad wax ka garanaysaan weligaa iyo allaha meel mawliid lagu akhraya maada fadhiisateen shirkiga ku jiriyo gaalnimada ku jirta iyo khuraafaadka ku jira ma malika ayaga waxay ku leeyihin nebi ammaan waay waa nebi ammaan war nebi ammaan maaha nebi ammaan meehe meesha khuraafaa ka buuxa barazanjiya waxay u qaybiyaan daybici mawliidka labada qaybood waa barazanji waxaan la akhriyaa barazanjiga iyo daybiciga khaasatan kan barazanjiga markaad akhrido khuraafaadka ku yaalla waxaa ka mid a alle nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu abuuray wuxuu ka abuuray nuur nuurku nebi maxamed ka abuuray nebi maxamed markuu abuurayna nebi maxamed baa laga abuuray khalaa'iqda intooda kaleo dhan warkaasi maruba ya qur-aanku ma sheegay nebi maxamed maxaa laga abuuray ya amaad caawa garan weydaa nebi maxamed wuxuu ka abuurayn ya qul inamaa ana basharun milukum somahe qul inamaa ana basharun milukum basharku muxuu ka abuurayn dhoobuu ka abuuran yahay nuurkan ayaa ka abuuran malaa'igtaa ka abuuran ninkii yidhahda nebi maxamed nuur buu ka abuuranaya bimacnaa waa malag waa soo ma ninkii yidhahda nebi maxamed waa malag ma runtii waa waa beenti waa beenti waxaasuu akrinaya nebi ammaan baan ku jiraa buu leeyahy nebi ammaan ma khuraafaada waxba ka jiran waa istiqaasaa ku jirta ilahay qeybka wax la weydiisanayo malaa'igta wax la weydiisanayo khuraafaad waxaa ku jira xataa naftaadu ayna rumaysan karin nebi maxamed hooyadii maalinkay dhalayso uurka ku waday habeenkay foolanaysay malakul jibriil iyo mikaa'iil iyo iyo nebiye isu yimid oo ka umuliyey bay kuleeyihin waxay akhriyayaan buu ku jiraa khuraafaad maa bacdaha khuraafat wax asaatiir oon la rumaysan karaynin baa la leeyahy nebi ammaan baa ku jira nebi ammaan ma aha wax diinta lagaga baxa ku jira khuraafaad baa ku jira wax diin la'aana ku jira wax la akrinayo ta kaleeto nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii la karaamaynayo o la sharfayo ma waxaa lagu sharfaa ilahi baan idinku dhaariyey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii adduunka markuu joogay uu noolaaba uu isaguna diiday aalubaydkiisana u diiday oo uu yidhi waa dadka wasakhdooda wasakh weeye ha qaadanina haddii la yidhaahdo nebi maxamed baa hadda la siinaya lagu karaameynaya ka warrama sadaqada iyo sekada iyo nebiga miyay u bannaanay ma qaadan jirin ma qaadan jirin aalubaydkana ma qaadan karaan mana ayna qaadan jirin maxay u qaadan waayeen inamaa hiya awsaaqu nnaas buu nabig sal sl sadaqadan iyo sekadani waa dadka wasakhdoodii waay xoolahooda wasakhdeedii weeye aalubeydkuwa intaa waa ka sharaf badan yahi nebiguna intaa waa ka karaama badan yahi wasakhdaa inuu qaato wixii loo diiday intuu noolaada baa hadda wadaadadu intay wareegaan bay magaca nebiga wax ku ururinayaan way leeyihiin mawliidkii nabigaa soo dhowey habraha farqahooda waxa ku duuban bay kasoo furanayaan maxaa looga furanaya calashane nebigii baynu karaamaynayna waa sadaqadii nebiga waa macnaha waxa weye mawliidkii nebiga waxbaa la ururinhaya war nebiga meelaha kaga dhicina haddaad risiqdoon tihiin qaabka la risiq uraansada laakiin magacii nebi maxamed baan sadaqa ku ururinaa nebigii baan sadaqa u ururinaynaa waa gaf weyn iyo meel kaga dhac nebiga lagu samaynaya salawatu rabbi wasalaamu calayh khaladaad waaweyn baa marka walaalayaal ku jira mawliid waxaan ku diidnay diinta ka mid maha waa bidco shareecadu ma qabto ruuxa samaynayaayo waa gafsan yahay saasaan ku diidnay ee ninka jecelow maxaad ku jeclaatay adigaa mudan inuu weydiiyo هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه